الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد فرع وربما على ذي القاعدة تشكل مندوبية المساعدة في صورة المجرور في الصلاة من صف لما وراءه كما زكن وقد أجيب أن نقصه انجبت بنيله فضل التعاون للأبر waxaynu kusoo jirray qaacidada saddexaad oo al-isaaru fi lqurabi makruhun naadimku waxa uu yihi farcun ay hada farc warubama calaa di lqaacida warubama tushkilu inay markaa ishkaal gelisaa suuroobi karta manduubiyat lmusaacadati musaacadadu in markaa taageerada markaisagaa in la taageeraa oo la caawiyaa inay markaa sunno tahay fii suurati lmajruuri suuradii markaysa waxaan markaa yani kii lasoo jiitay fi salaati salaada gudaheeda lasooyani markaa lagu soo jiitay min safin saf laga soo jiitay limaa waraa'ahuna loo soo jiitay calaa di lqaacida qaacidadan aynu soo sheegnay oo al-isaaru fi lqurabi makruuhun inay ishkaal gelisaa suuroobi karta kamaa zukin sida markaa la ogaaday kamaa zukinta waxa uu ka tilmaamaya waxa weeye waa jiidashada lasoo jiidanayo ayuu uga jeeda waqad ujiiba waxaa laga jawaabay ana naqsahu in nuqsaantiisu ee safka hore markaisagaa uu ka soo baxay oo fadiiladii markaisagaa safkii hore uu seegay injabara inuu kabmay binaylihii markaisagaa gaadhitaanka uu gaadhay sababteeda inuu ku kabmay fadla tacaawuni yacni markaa tacaawunka ama markaa istaageerka iyo iskaalmaynta fadligeedii al abari markaa biriga badnayd wuxuu tilmaamayaa masalada ku saabsan alisaaru fi lqurabi makruuhun amaba qaar siday ka cabireen laa yajuusu ay yidhaahdeen oo markaa ma banaana ay yidhaahdeen mas'alo ishkaal gelin karta ayaa jirta mas'aladaasi waxa weeye waa in markaa yacni ninka hadduu ka buuxsamo safkii hore uu ka buuxsamo dumarkiina waa ka iman kartaa haddii safafka ka horreeya markaisagaa safaf dumar oo ka horreeya ay jiraan safkii horea buuxsamay meeluu ka galoo ka cidhiidhsada ayuu waayey ruux kale oo la saftana waa waayey salaaddii axaadiista qaarkood waxay nahiyeysaa inuu markaa keligii inuu saf markaa ku tukado yacni isaga oo ma'muum ah axaadiis diidaysa ayaa jirta marka waxa weeye xadiis kale oo ku soo arooray baa tilmaamaya inuu xaaladda caynkaasa samaynayo safka hore ayuu markaa qof ka soo jiidanaya qof buu taabanaya dib u soo yaro qabanaya qofkaasna inuu caawiyo isaguna yeelo ayay markaa tahay oo uu la safto marka ruuxani yacni wuxuu haystay saf ka fadli badan safkan dambe laakiin wuxuu markaa yacni ruuxan iisaaru u samaynaya dartiid ayuu safkii dambe inuu ugu soo baxo fadiiladii hore ka soo baxo uu u aqbalay marka tan noocaasoo kale wuxuu noqon karaa iisaar markaisagaa qurabka laftiisii ku dhacay ayuu noqon karaayo markaisagaa ishkaal baa lagu soo arooriyey qaacidadii masalahaasaa ishkaal ku samaynaysaa l jawaabtan wuxuu kaga jawaabay isagu sheikhu yacni nuqsaantiisu waxay ku kabantay yani tacaawunka ayay ku kabantay oo haddiiba la yidhaahdo fadligii safka waa waayey haddii la yidhaahdo safka hore fadligiisii waa waayey fadli kalea u bedelay oo markiisa waxaan markaa aan ka yasirayn fadligii hore oo fadliga u bedelay waxa weeye yani inuu markaa qofkan caawinayo oo markaisagaa safkii keligii loo diiday inuu keligii saf ku tukado ayuu markaisaga waaa ka baajinaya yani nahyiga noocaasuu ka baajinaya fadiilada noocaasina ugama fadli yara safka hore fadliguu ka helayay ugama yara culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya labadaba waa isku helayaayoo ka horena maadaama uu niyaystay oo galay fadiiladiisi way u sugan tahay tan dambena markaisagaa siyaaday u tahay oo qofkan icaanadu ku sameeyeyna siyaaday u tahay calaa haada haddii sidaas la yidhaahdo wax iisaar la yidhaahdo uu sameeyey ma jirtee maslaxadda naftiisa iyo maslaxadda qofkanba waa u yeelay oo isagana sidan inuu yeelaa waa u fadli badnayd oo waxay uga fadli badan tahay safkiisa inuu ku baaqi noqdo qofka aanu caawin marka waxa weeye laba ajar ayuu markaa helayaa bay yidhahdeen ishkaalkan markaa suyuudi waxa uu ku soo arooriyey ashbaaha laakiin wax jawaaba kama bixinin naadimka ayaa ka jawaabay oo wuxuu kaga jawaabay in waxa weeye naqsigiisi uu ku kabmay yacni tacaawunka fadligiisa inuu ku kabmay oo fadiiladii halkaas ka helayo sidaas iyada ah ayuu markaa kaga jawaabay jawaabtana wuxuu ka soo qaatay ibnu xajar alhaytamiyo fatxuljawaadka kitaabkiisa la yidhaahda irshaadka uu ku sharxay ayuu jawaabta noocana ku tilmaamay marka fatxuljawaadka ayuu ka soo qaatay marka waxa weeye fadiiladiisu isagu wuxuu tilmaamayaa jawaabtiisu inay tahay fadiiladii markaa yani ka hore uu haystay safka hore fadiiladii u haystay yani fadiilo kalea u bedeshay fadiiladaasina ugama fadli yara oo waa inuu safkan dambe markiisa waxan uu ku caawinayo yani markaa ruuxan icaano ku samaynayo bacdi kale laakiin waxay ku jawaabeen siyaado inay fadiilada kusii dareen oo waxay yidhaahdeen fadiiladii horena lahu maana waayo waa u suganta marka maadaama fadligii hore u sugan yahay fadligan kalena waa u raacay bacdi kalena sidaasay ku jawaabeen oo waxay yidhahdeen labada fadliba waa u sugeen marka labadaas haddii kaa dambe lagu socdo wax iitaar la yidhahdaa kuma jiro qaar kale waxay kaga jawaabeen oo ay markaa yidhaahdeen isla jawaabtaasoo kaluun bay la mid tahay waxay yidhaahdeen tii hore waxay ahayd cibaada markaysagaa qaasira oo qofka ku kooban tan dambana waxay tahay waa cibaada mutacadiya oo cid kale u gudbaysa qaacidaana waxay tidhaahdaa yani markaa yani marka alcibaadatu almutacadiyatu afdalu min alcibaadati alqaasira cibaadada mutacadiyada ee nafcigeedu cid kale u gudbaayo way ka fadli badan tahay cibaadada qaasirada ee qofka ku kooban way ka fadli badan tahay inkastoo qaacidada ishkaal lagu soo arooriyey cizadiin ibnu cabdisalaam ayaa ishkaal ku soo arooriyey qaacidadaasna waata uu ishaarayo alaqmaaru lmudiica ayaa ishaaraya ha yeeshee markaa qaacidada yani kitaabkiisa qawaacid alaxkaam wa masaalix alanaam la yidhaahdo ayuu cizadiin ibnu cabdisalaam ishkaal ku soo arooriyey ishkaalku ku soo arooriyeyna waxay tahay inuu yidhaahdo cibaado kasta oo qaasiro ah yaa idinku yidhi markaysa waxan markaa waxa weeye waa laga fadli badan yaho mutacadiyadaa ka fadli badan yacni waxa weeye waxaa suurtoobi karta buu yidhi inuu markaa cibaadaadka qaarkood iyaga oo qaasiro oo qofka ku kooban inay ka fadli bataan qaar mutacadiyada ah oo cibaado gudbayso mutacadi oo nafcigeedu cid kale u gudbay tusaalaheedu waxay ahaatay iimaanka qofku markaa uu rumeeyey wuu inoo keeni doonaa naadimkuye iimaanka qofku markaisagaa uu rumeeyey ilaahay waa cibaada markaisagaa qaasira ha yeeshee markaisagaa cibaadaadka kale oo dhan iimaanku waa ka fadli badan yahay qaasir baa ha ahaade ee salaadoo kalaa la mida salaadu waa cibaada qaasiroo qofka ku kooban yacni waxyaalo badan oo markaisagaa cibaadaadka mutacadiga yacni waxaa la odhan karaa markaisagaa waaba ka wada fadli badan tahay waaba ka wada fadli badan tahay waxaa lagaga jawaabay qaacidada aanu sheegnay maanu odhan waa mutarib ee waa aklabi yacni istisnaa'aad bayna leedahay masaa-ishaa sheegteenna waxyaalaha laga istisnoonayo ayay markaa ka mid tahay oo laga reebay farcun ay haadaa farcun warubamaa tushkilu inay ishkaal gelisaa laga yaabaa yani qaacidada laa ihaara fi lqurabi yani calaa dilqaacidu ku sheegi doonaa warubamaa tushkilu inay ishkaal gelisaa laga yaabaa manduubiyatu lmusaacadati in waxa weeye uu musaacadeeyaa oo taageeraa ama kaalmeeya inay markaa sunno tahay inay ishkaal gelisaa laga yaabaa fii suurati almajruuri yani sunno tahay kaalmayntu ay sunno tahay fii suurati almajruuri kii la soo jiitay suuradiisa ama mas'aladiisa bisalaati salaada gudaheeda lagu soo jiitay oo min safina laga soo jiitay oo limaa wara'ahu loo soo jiitay kamaa dukina sida la ogaaday axaadiista qaarkood ku soo aroortay calaa dilqaacida qaacidada aynu sheegnay inay ishkaal gelisaa laga yaaba kaasi waa jawaabo waa in la sallimo mas'alada ayay jawaabahaasi ku dhisanyihin jawaabta labaad ee lagaga jawaabayaa waxay tahay in la yidhaahdo markaysagaa mas'aladani saxiixaba ma aha oo waxaanu idin ka idhi mas'aladaan leedahay waa ishkaal gelinaysaa xadiis baa ku soo arooray laakiin xadiisku waa xadiis daciifa sida culammada muxadisiintuba caddeeye maadaama uu xadiis daciifa yahayna in lagu camal falo ma aha xaalkaana waxay noqonaysaa ruuxii markuu safka hore ka buuxsamo inuu markaa laba mid hadday u suuro gasho waa samaynaya wuxuu samaynayaa waxa weeye hadday u suuro gasho safka hore inuu cidhiidhsado oo xoogaa markaisaga yaro waaswaasic yahayo bimacnaa si balballaadhan loo taagan yahay hadday sidaas oo kale suurtoobi karto inuu cidhiidhsado wuu cidhiidhsanaya hadday taasi u suurtoobi kari weydo oo imaamka meelu u maro uu helayo inuu imaamka markaisagaa intuu u tago dhinaciisa midig salaada ku xidho taasina markaisaga wa iyaduna mashruuc bay u taho iyaduna waa jirta oo waxa weeye markaisaga waa tii markaa sunnada ku soo arortay axaadiista oo nebiguba sala allahu alayhi wasalam yacni waxa weeye abubakar waa isku dhinac tukanayay midkoodna imaam buu ahaa midkoodna ma'muum buu ahaa markaa taasi hadday u suuro gashana waa yeelaya labadaa haddaan midnaba u suuro gelin muxuu yeelayaa culammada qaar baa waxay yidhaahdeen wuu sugayaa ilaa inta ruux kale ka soo gelayo taas qudheedana ishkaal baa iman karo ishkaalku waxa weeye waxaa dhici karta inaan ruuxba soo geli waayo ayaa dhici karta oo ruuxii markaysa waxaan markaa la yidhaahdo dee jamaacadii sidaa ha kugu dhaafto oo markaysa waxaa salaadii markaysaga jamaacadii laga baxo sidaas aawadeed culamada qaarkood waxay yidhaahdeen yacni taqsiirku xaggiisa ma aha mar haddii waxa weeye markaysa waxaan markaa isagu uu labadaa arrin markaa midnaba u suuroobi waaye yacni meeluu imaamkii u marana uu waayey labada arrin haddaanu midnaba haysanin yacni xaalka noocaas ah waxa weeye la odhan maayo ruux kale oo kula safta weeyitaankaad weyday salaada ha ku xidhan la odhan maayo oo waxa weeye wax maqduradiisa iyo awooddiisa ku jira ma aha inuu ruux kala keeno si uu safka marka isagaa ula galo oo ugu xidho mar hadday caynkaa iyada a tahay xadiiskii majruurka ee yani injiraarka yani sheegayey markaysaa waxa markaa soo jiita sheegayeyna yani isagiina uu daciif noqday waxay noqonaysaa inuu markaa keligii iska xidho oo xaaladda noocaasa uu macduur yahay macduur inuu yahay ayay markaa noqonaysa yani adilada ku soo aroortay ee tilmaamaysa safka markaysagaa keligii qofka markaa xidhaa inaanu wax markaysagaa salaada lahayn keligii saf ku tukada axaadiista sidaa sheegaysa waxaa kaloo jirta axaadiista tilmaamaysa jamaacada markaysagaa amraysa labada cumuum maadaama ay iscaarideen oo ay iska hor yimaadeen cumuumkan markaysagaa ku saabsan yacni safka inuu waxa weeye markaysaa waxaad markaa keligii inaan saf loo ogolayn cumuumkaa takhsiis baa gale la isku waafaqsan yahay takhsiisyada galayna waxaa ka mid a yacni nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa markaa dhacday islaan markaa keligeed bay saf ahayd oo way ku xidhnayd nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiguna ma odhan maxaad markaysagaa keligaa saf ugu xidhatay yacni xukumka ragga loo sheegayna dumarkana waa shamlinaya yacni sida raajixoo yacni mar hadday siiqadiisu weliba caam tahay maadaama sidaas iyadaa ay tahay oo aan lagu odhan keliga inaad saf noqoto markaysagaa kuuma suuragal aha ee waa in gabadh kula safata la helaa aanu caynkaa nebigu ku odhan xaalka caynkaasi qofku macduurka yahay in laga reebayo oo ay noqonayso mid markaa macduur uu yahay oo cudurdaar uu haysto yacni marka ayaa laga tilmaamaya marka calaa kulli xaal markaysaga waxaan markaa soo jiidashada uu soo jeedanayaa waa daciif mar hadduu daciif yahayna mas'aladii waxba ishkaal ku samayn mayso jawaabaha aynu sheegnay baa markaysaga waxaan xamawiguna ku tilmaamayaa kamsu cuyuuni lbasaa'irka mujalladka koowaad saddex boqol iyo lixdanka ayuu ku sheegayaa labadii jawaabood ee hore ee aynu markaa tilmaannay waqad ujiiba waa lagaga jawaabay ana naqsahu inuu nuqsaantiisu injabara ay ku kabantay binaylihii gaadhitaanka uu gaadhay fadla tacaawuni tacaawunka markaysaga iyo iskaashiga iyo iskaalmaynta fadligiisii tacaawunkaasoo al abari kii markaysagaa biriga iyo samaha badna ama khayrka badna ahaaday alqaacidau raabica qaacidada afraad ataabicu taabicu attaabicu ka taabic ee markaysagaa shay kala raacsani taabicun markaysagaa taabic weeyaanoo kaa uu raacsan yahay ka infikaaki maayo ka bixi maayo ishkaal baa la soo arooriyo waxaa la yidhi shay in naftiisa lagaga khabraa ma suuragal aha oo la yidhaahdaa alqaa'imu qaa'imu ka taagani waa taagan yahay waa lala yaabaya waxaa la odhanayaa war macnaha markaysagaa ku sugani waa maxay ka taagani inuu taagan yahay waa la garanayaae yacni ka taagani waa taagan yahay macnaheedu maxay tahay shayga inaan daatadiisa iyo naftiisa lagaga khabrin ayaa markaa la yaqaana markaa sidee la iskaga khabro oo la yidhi attaabicu ka wax raacay taabicun mid wax raacay weeyi taas iyadaa waa laga jawaabay oo waxaa la yidhi waxaa lagaga jawaabayaa laba ictibaar baa markaysagaa lagaga jawaabaya oo marka waxa weeye sifooyin markaysagaa la garanayo oo loo qadarayo ayaa markaysagaa jirto waxay ka dhigan tahay attaabicu markaysagaa fi lwujuudi ama fi lcurfi taabicun fi lxukmi ka shay markaysagaa xagga jiritaanka ama markaa xagga marka curfiga taabic ka ahe ka raacay waxa uu yahay markaysagaa mid xagga xukumka ka raacaya weeyaan sidaasoo kale ayaa lagaga jawaabaya yacni shaarixuna waa ishaaraya oo waxa uu tilmaamaya arrinkaasi laba ictibaar inuu yahay oo waxay ka dhigan tahay shicri shicri sidii ninkii abunajmi la odhan jiray shicirkuu tiriye u lahaa yacni shicirkayguna waa shicirkaygii shicirkaygu waa shicirkaygii wuxuu uga jeeday bimacnaa shicirkayga hadda garanaysaan ee aad maqlaysaan waa shicirkaygii balaaqada iyo fasaaxada lagu yaqaanay ee la garanayey kii weeye buu kuleeyahay ee ku kale ma aha marka awsaaftaas markaysagaa muqadarka ee siyaaq iyo qaraa'inta laga fahmayo taas iyadaa darteed baa saa'iq uga dhigtay in shayga yacni daatadiisii ama naftiisii lagaga khabro sidaas iyadaa ayaa markaa uga dhigtay mid saa'iqa xamawi laftiisuna arrinkaa markuu ka jawaabaya ataabicu taabicun sidee la iskaga khabray waxa uu idhi ay hayru munfakin can matbuucihi baa loo jeedaa ka markaysaga uu matbuuca u yahay ee bimacnaa uu raacayo waa mid aan ka infikaakayn oo bimacnaa aan ka baxaynin inuu raaco wa bi haada taqriiri saqata maa qiila haada alxamlu hayru mufiidin yacni markaa taqriirka sidaa la taqriirinayo ee taqyiidkaa loo dhigayo ama sifadaa loo dhigayo ayuu ku dhacayaa waxaa laga yidhi oo ah markaysagaa xamligani ama markaa mubtadahan iyo khabarkani waa midaan waxba faa'iidaynayn yacni maxmuul iyo maxmuulu calayhi ama maxmuul iyo mawduuc ayay markaysagaa qolyaha qaarkood ka cabiraanoo xamliga saasuu uga jeeda id laa yuqaalu sababtuna waxay tahay lama yidhaahdo alqaa'imu qaa'imun lama yidhaahdo fata'amal u fiirso jawaabta ayuu ku yidhi gamzu cuyuuni lbasaa'ir mujalladka koowaad saddex boqol iyo koob iyo lixdan ayuu saas ku yaalla رابعها التابع تابع وفي مضمونها قواعد لا تختفي أولها قولهم التابع لا يفرد بالحكم كما تأصل كذلك المتبوع إن يسقط فقط تابعه كما لديه منضبط واستثني التحجيل في نحو اليد كذلك الغرة في المعتمد والفرع فيما قعدوه يسقط إن يسقط الأصل كما قد ضبطوا وربما يثبت حكم الفرع والأصل غير ثابت في الشرع ثالثها التابع لا يقدم أصلا على المتبوع فيما جزم وفي توابع الأمور اغتفر ما لم يكن في غيرها يغتفر ونحوها في الشرع ضمنا يغتفر ما لا يكون فيه قصدا يغتفر فربما قالوا بلسنا اغتفر ما ليس في أوائل مغتفرة ولأوائل العقود أكدوا بما له الآخر لا يؤكد وهي عبارات بمعنى متحد وهذه تعد فيما يضطرب waxa uu ku yidhi naadimku raximahullah raabicuhaa qawaacidda keeda afreeya attaabicu taabicun attaabicu ka marka isagaa shay kale xagga wujuudka ama xagga curfiga ka raaca taabicun waa mid ka raacaya xagga curfiga wey wa fii madmuunihaa qawaacidu wa fii madmuunihaa marka isagaa madmuunkeeda iyo dhexdeeday soo gelaysa qawaacidun qaacidooyin oo laa takhtafiya aan markaa qarsoomaynin nadmiga darteed baa marka isagaa loo yani markaa tanwiiniyey ولضرار أو تناصب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف وكي ابن مالك يري marka waxa weeye waxa dhici karta marka isaga ma la yansarif inuu daruuratu shicr yaani marka munsarif looga dhigo waa suurowda marka sidaas ah munsarif looga dhigo qawaa'id wa fi madmuunha marka isaga dhexdeeda ay soo galaysa qawaa'id qaa'idoyin oo la takhtafi aan qarsoomaynin awwalaha qawaa'idda waxa ugu horeeya qowluhum hadalkooda ay yiraahdeen yaani culimada fuqahada ahi التابع تابع يعني لا يفرد لقمة مركا قار يلو بالحكم حكم لقمة قار يلو كما تأصل سيدي أصل نقطة قاعدة الله برت كذلك المتبوع إن يسقط فقط يعني كذلك المتبوع مركا يسقى كلا راعي يعني إن يسقط هدودعه سقط وادع تابعه كل راعين وادع كذلك مذكور كلا صور شيء مركا حال لم يديها هذا مركا يسقى أما ذلك كاسي كما لديه منضبط يعني وحا مركا يسقى واحد اسمي كما لديهم حال لمد yahay sida culimada agtooda ah yaani oo marka laga yaqaano oo marka isaga ka xadeysantay ama ka qaacidowday qasdusniya waa la soo reebay atahjiil mas'alada tahjiilka la yiraahdo fi nahwi yadi yaani gacantoo kale marka ku sugnaatay oo marka dharaanta marka isaga waxan marka yaani marka yaani qoobabku marka isaga ay dharan yihiin in marka la siyaadiyo cududa marka isaga la sii geliyo cududa yaani marka in la sii geliyo fi nahwi yadi كذلك الغرة سداس oo kale ay ahaatay al-ghurrah marka isaga qurrada oo wajin dharaanta ahaatay fil mu'tamadi qawlka mu'tamadka am marka lagu socdo halkana wuxuu inoo tilmaamayaa qaacidadaas marka taabicu taabicun inay tahay qaacida mu'tabara alfaad kala duwan baana lagu cabira alfaada kala duwan markaysa waxan marka macnaheedu waa islamid ee waxa kamida in la yiraahdo at-taabicu taabicun baa kamida waxa kamida in la yiraahdo at-taabicu la yufradu bil hukmi ba kamida waxa kamida waxa weeye qawaacidaas in marka la yiraahdo at-taabicu adhafu min al-matbu'i fa idha thabata al-matbu'u thabata at-taabicu ala tariqi awla yani sida ibn qayyim laftiisu uu ishaaro taabica iyo matbu'a marka isaga taabica labada dhaciifsan oo taag daran maadaama taabicu isagu taag daran yahay isagu uu dhaciif yahay adhaf uu ka yahay matbu'a matbu'i ka xooga badnaaba markuu sugnaado taabicina ala sabiil awla wala ahra isaguna inuu sugnaanayo ayaa ka haboonaan shabada marka waxa weeye qawaacida waxa kale oo kamida waxa weeye yasqudu taabicu li suquudi matbuucihi taabicu waa dhaca matbuuciisu dhicitaanku dhaco ayuu markaa dhaca waatuu ka cabiray almatbuucu in yasqud saqada taabicuhu waatuu ka cabiray wey marka tuu saas yadaa ka cabiray weeya oo waxa weeye ataabicu yasqudu lisuquudi matbuucihi masalada markaysaga waxa marka uu sheegaya waa noocaas oo kale wey marka qawaacid caynkaas oo isku macnaa ayaa markaysaga jirta marka masaa'il fara badan baa markaysaga baabkaas marka ku dhismaya yacni attaabicu taabicun oo masaa'il badan oo laga qaato ayaa jira furuuc badan ama masaa'il fara badan baa gudagelaya marka qaacidadan attaabicu taabicun furuucda markaa gudagelaya waxaa ka mid a hadduu meel dhulo marka qofku nooleeyo inuu xariimkiisuna tabac buu u yahay oo dhulka xariimkiisuna waxa uu noqonayaa inuu markaa tabacan u mulkiyayo meesha uu nooleeye exyaaga ku sameeyey wuxuu ku mulkiyey exyaaga yacni meesha xariimka u ahna xariimkuna waa inta ku dhow ee markaysagaa lagama maarmaanka ay u tahay yacni markaa dhulkaas ee halka laga gelaya ariiqa u ayo wixii la mida ashyaada noocaasa wey oo waxa weeye xariimku wuxuu taabic u yahay yani markaysaga waxaan markaa shayga uu xariimka u yahay ayuu markaysagaa taabic u yahay xukumkana markaysagaa waxa uu noqonaya inuu mulxaq ka yahay ayuu markaa noqonaya marka taabica xukum looma ifraadiyo marka la tilmaamayo waxa markaa soo gelaya xariimkii oo keliya inuu nooleeyo markaysagaa meeshii inaanu ku mulkiyaynin laakiin waxa weeye markaysagaa meesha markaa asalka ah ee uu xariimka markaysagaa u noqon lahaa meeshaa noolaynta u nooleeyo ayuu xariimkana markaysagaa ku mulkinaya isagana tabacaan buu raacay masaa-isha kale markaysagaa gudagelaya waxaa ka mid a ee baabkaas markaysagaa ku soo arooraya haddii waxa weeye markaa yacni cuntadii markaysaga waxaan markaa xalaasha ahaa ay markaa yacni dirxi iyo wax ku dhashaan cuntadan markaysagaa xalaasha ah in la cuno oo dirxigana markaysagaa calaa sabiili tabac markaysagaa la yskaga limqiyo wax dhibaati markaa kuma sugna laakiin gaar in loo cuno markaysagaa dirxigu isagu markaysagaa mashruuc ma aha waxa weeye taabicnimunbaa markaysagaa dirxigaas markaa ku dhashay loo cuni karaa oo waxa weeye waa in shayga uu ku dhashay ama dacaamka xalaasha uu ku dhashay in la cunayo ayaa markaysaga isagana markaa yacni lagu cuni karaa laakiin si munfarida in dirxiga loo gurtaa ma banaana sababtuna waxay tahay yani markaa dirxigu waa taabic weeyi marka shayga uu ku dhashay buu markaysagaa taabicu yahay shaygii hadduu xalaal yahay isagina wuxuu noqonayaa inuu tabacan markaysagaa u banaanaado saasay u jeedaan yani ashbaahuna waa sheegaya markaysa waxaan markaa shuruuxda qaarkoodna markaysaga waa sheegaya kutubulfiqira culamadu saasay markaa ugu sheegaan masaa-isha kale markaysaga waxaan markaa furuucda ee baabkaas markaa ku dhismaysa waxaa ka mid a ama ka dhalanaysa haddii dadka waxa weeye ashraafta ama markaysa waxaan markaa yani ru'asada ah ee gaalada markaysagaa madaxda u ahi ay ballankii iyo heshiiskii markaa jebiyaan kuwa kale ee markaysagaa suuqada ee raciyadda ah ee markaysagaa yani iska yagu markaa yani iska xamaalanaya kuwa laftoodana markaysa waxaan markaa waxaa yani ballankii nisbadooda waa u jabaya oo markaa ru'asada iyo dadka markaysagaa madaxda u ahi burinta ay buriyaan ayaana iyaga nisbadooda haddaynay ballankii burin markaysagaa ugu buraya yani sidaas iyadaa ayay markaa tahay marka tabacan baa markii horeba ammaankoodu u sugnaaday iyo heshiiskoodu waayo markaysagaa cidda lala heshiinaya dee ru'asada iyo markaysagaa dadka markaa ugu mudan bay ahaayeen marka waxaa weeye sida marka ammaankoodu iyo cahdigoodu markii horeba tabacan uu ugu sugnaaday ayaa marka dambena cahdigoodii iyo ammaankoodii ugu burayaa yacni markaysagaa tabacan uu markaysagaa ugu buraya si tabacnimo ah ayuu markaysaga waxaan markaa u buraya laakiin haddii dadka markaa suuqada ah ee bimacnaa waxa weeye iska suuq joogga ah ee iyagu markaysagaa yacni madaxda iyo markaysagaa odayaasha aan u ahayn ay ballanka iyagu buriyaan nisbadooda ballanku ma u buraya mise uma burayo ta noocaasa markaysagaa laba weji baa ku sugan buu markaysagaa ashbaahu odhanaya labada weji midkoodna waxa weeye waa inaanu markaysagaa buraynin oo sidaan cahdigooda ictibaar ugu sugnayn baa ballan burintoodana wax ictibaari aanu ugu sugnayn laba weji baa saas ugu sugan waxaa kaloo ka mida markaysagaa masaa-isha ku dhismaysa yani hadalka ay yidhahdaan sifaatu lxuquuqi laa tufradu bilisqaad yacni sifooyinka sifaatulxuquuq la yidhaahdo ee waxyaalaha markaysaga xoo la mutaysanayo sifooyinka yeelanayaan yani markaa ridis la ridaayo laguma markaysaga yani laguma gaar yeelo waxa weeye haddii shaygay markaa sifaadka u yihiin la rido iyaguna waa dhacayaanoo mawsuufka marka la rido ayaa sifaduna dhacaysa laakiin sifadoo keliya markaysagaa lama rido falaw asqada man calayhi daynu lmu'ajalu alajala lam yasqud haddii markaysagaa kii waxa weeye dayn markaa uu saaraa daynkaasina uu ajalaysnaayo muddo u lahaa yani markaa uu rido ajasha lam yasqud ma dhaco walaa yatamakanu mustaxiqu min muطaalabatihi fi lxaali fi lasaxi waxaana markaa uu yahay ka markaa waxa weeye mutaystay daynkaasi yacni doonista uu doonayo ma awoodi karayo inuu yidhaahdo hadda markaa daynkiisi waayo marka isagaa sifa ayaa markaysa waxaan markaa taallay taabica ah sifadaasina daynkay taabic u ahay sifadii baan hadda riday daynkii ajasha lahaa baan ajashii riday hadda daynkiisii yacni ma suuroobayso ma suuroobayso liannahu sifatun taabicatun wa sifatu laa tufradu bilisqaaq wakada low asqada aljawdata aw isixata hadduu ridana waa la mid waxaabuu ku mutaystay markaysaga waxaan markaa yani shay markaa jayid ah oo wanaagsan markaasuu jayidnimada iska dhaafo yani markaa timir wanaagsan baan markaysagaa kugu lahaayo aad iga amaahatay oo timirnimo inaad ii keentaabay ahayd waxba timir markaysaga wanaagsanna ha ii keenine mid caamiya markaysagaa ii keen mid caamiya ii keen timirtii waa kaa dhaafay hadduu yidhahdo jawdadiina waa dhacaysa laakiin waxa weeye hadduu yidhahdo markaysagaa jawdadii baan markaysagaa kaa riday yani taas waxa weeye markaysagaa ma dhacayso khilaaf baa ku sugan laakiin qowlka markaa sixada badan ee markaysagaa raaficiyo ay markaa jasmiyeen oo sifaatu lxuquuqi laa tufradu bilisqaad bay markaa yidhahdaan ibnu nujaym axanafi waxa uu odhanaya wasifatu taabicatun limawsuufiha falaa tufradu bixukmin wa mima kharaja canha low asqada aljawdata fainahu yasixu xanafiyadu iyagu qaacidada waa yaro weydaarsan yihiin qodada shaaficiyadu waa khilaafsan yihiin oo wuxuu idhi sifadu markaa taabic waxay u tahay mawsuufka marka waxa weeye xukm laguma ifraadiyo waxa markaysagaa laga gaar yeelay masaa'il bay iyagu ka istisnoodeen qaacidada masaa-ishay ka reebeenna waxaa ka mida jawdada xanafiyadu iyagu waxay yidhaahdeen hadduu jawdada rido shaygu inuu wanaagsan yahay yacni wanaaggaas uu ka riday oo waxa weeye uu yidhi wanaagga iska dhaafo markaysagaa wax markaa magacaasun ku rumoobo ii keen taas iyadii waa asaxaysaa bay yidhahdeen jawdada inuu rido masaa-isha laga istisnoonayo asifaatu taabicatun limawsuufiha mustasnayaadka iyagu ku dare fa innahu yasixu liannaha xaquhu kama fi lasli waxyaalaha kale ka baxaya waxaa ka mida markaysagaa xaqiisa markaysaga xn yani rahanka markaa xabiskiisa markaa xaqa uu kuleeyahay hadduu rido iyadana sidaas si la-eg markaysaga waa la mid bay yidhahdeen oo waa asaxaysaa bay yidhahdeen masaaishay ka istisnoodeen bay markaysagaa ka mid tahay masaaishay ka istisnoodeen ayay ka mid tahay sidaas si la-eg ruuxa markaysagaa kafiilkaa cid kafaalo qaatay hadduu markaysagaa ruuxii markaa daalibka ahaa markaysaga waxaan markaa uu beri yeelo waa asaxaya iyadoo haddana rahanka iyo markaysaga waxaan kafaaladuba ay taabic u yihiin markaysa waxaan markaa yacni daynkii ay taabic u yihiin daynkiina uu baaqi yahay hadduu yidhahdo kafaaladii baan kaa dhaafay yani markaysa waxaan markaa waxa weeye waa u asaxaysaa bay iyadoo daynki baaqi yahay iyadoo daynki baaqi yahay sidaa xanafiyadaa yidhi waxaanu markaa ibnu nujaym uu yidhi wawaafaqana shaaficiyatu fi rahni waalkafiili cala alasaxi sida sixada badan agtooda way nagu waafaqeen masalada rahanka iyo kafiilka khilaaf baa agtooda ku sugan wakhaalafuuna fi ljali waljawdati masaladaa waa nagu khilaafeen masalada marka ajasha daynka ajashiisii hadduu rido iyo iyo hadduu markaysa waxaan shayga jawdadiisii hadduu rido faariqiina biana sharda alqaacidati anlaa yakuuna alwasfu mima yufradu bilcaqdi fain ufrida karahani walkafiili ufrida bilxukmi hamzu cuyuuni lbasaa'ir mujalladka koowaad saddex boqol iyo labiyo lixdan ilaa saddex boqol iyo saddex iyo lixdan marka waxa weeye suuradaas yani waxa weeye waa markaysagaa ku khilaafeen yani markaa xanafiyadu ee shaaficiyada masaaisha kale ku tacalluqda waxaa ka mida qawaacidda kale markaysagaa soo gudagelaysa qawaacidda waxaa ka mida ataabicu yasqudu lisuquudi matbuucihi taabicu waa dhacayaa yani matbuuciisii dhicitaanka uu dhacay darteed buu markaysagaa u dhacayaa masaaisha markaysagaa baabkaas soo gudagelaysa ayay markaa ka mid tahay masaaisha markaa baabkaas soo gudagelaysa waxaa ka mida faracyada qaacidada kasii dhalanaya ruuxa uu markaa xajku yani dhaafo oo bimacnaa waxa weeye gaadiidkii iyo waxbaa markaysaga uu soo raacay baa la habsaamay dabadeedna waxaa buu yimi markaysaga wuquufkii carafayadoo uu dhammaadayoo ayaantii yowmunaxrigii buu yimi wuquufkii carafaa ka tegey alxaju carafana waa tii axaadiista ku soo aroortay oo rukunka ugu muhiimsani xajka waa wuquufka carafa markaasuu cimru ku xalaaloobaya cimraha ku xalaaloobe wuquufkii carafa maadaama uu ka dhacay ashyaa kale oo badan oo taabicu ah baa jirtay oo jamaraadkii iyo yani tuurashada uu tuuranayey markaysagaa mabiidka markaysaga waxaan markaa uu mine markaysagaa yani ku nagaanayey habeenadii markaysagaa ku baryayey ashyaada noocaasi markaysaga waa dhacayaan matbuucii ay taabica u ahayd dhicistay dhaceen oo ah markaa wuquufkii carafa waayitaanka la waayey ayay u dhacaysaa waxa weeye yani markaa mabiidka iyo markaysaa waxa mine lagu markaa baryayo iyo jamaraadka la tuuranayo oo la odhan maayo maadaama markaysaga aad awoodi kari weyday markaa inaad wuquufkii carafa markaa la timaado waxa weeye waa inaad markaa intaad awoodi kartee kale waa inaad la timaadaayo jamaraadka iyo hadda waad kari kartaa mabiidka mina waayo ashyaada xaj baa loo sameeyaa qofkana markaysaga cimruu ku xalaaloobay maadaama uu cimro ku xalaaloobay cimradana jamaraadkan la tuuranayo iyo mabiidka mina kama mid aha marka matbuuciisi dhicista uu dhacay oo wuquufkii carafa ah ayaa ashyaada kalena u dhacaysaa cimruunbuu ku xalaaloobaya ashyaada kale ee markaysagaa taabica markaysaga yani soo gudagelaysa waxaa ka mid a dadkii markaa ashraafta ahaa masaladii aynu sheegaynay ama madaxda ahaa ee gaalada u ahaa haddii ammaankoodu buro dadkii waxa weeye sibyaantii iyo markaysagaa dumarkii iyo suuqadii markaysaga dadkii markaa iska yani suuq joogga ahaa ee bimacnaa waxa weeye iyagu markaa yani markaa aan ashraafta ka mid ahayn bimacnaa waxa weye aan ahayn dadka markaa yani agtooda sharafta ugu leh iyaga markaa ammaankoodii ma buraya mise buri maayo khilaaf baa ku sugan laakiin waxa uu yidhi markaysaga waa sheikhu yani markaa inuu inuu burayo ayuu markaa tilmaamay lakin asax wuxuu yidhi waa khilaafka asax wuxuu leeyahy buri maayo wuxuu leeyahy laba qowl baa ku sugan wejiga uu hormariyey ee markaysagaa masaladan uu ku dhisaya qaacidada soo gudagelaysa waxa weeye waa buraya oo ammaankooduba siduu tabac ugu sugnaaday ayaa haddana ammaan la-aantoodu ama ammaankoodu inuu burayaana tabacnimo ugu sugnaanaysa matbuucay raacsanaayeen mar hadduu ammaankiisii dhacay isagana ammaankiisu waa inuu dhacay laakiin asaxu waa khilaafkiisu yidhi laakiin qawlkaa uu yidhi asax waa khilaafkiisa bimacnaa madhabta agteedu ka tilmaamaya wa ilaa markaysagaa masalada waxa weeye waxa markaysagaa yani min xaysu daliil raajaxsan inuu burayo ayaa markaa raajaxsan sababtuna waxay tahay nimankii markaysaa waxaad markaa reer bani qurayda markay ballanka buriyeen yacnii cidda burinaysay ashraaftooday ahayd haddana lama odhan sibyaantan iyo markaysagaa dumarkan iyo waxba iyagu markaysaa waxaad markaa kama ogaa waxna ogama dan aha markaa sidaas aawoodee carruurtan iyo ammaankooda iyaga markaysagaa ma burin yacnii lama odhan oo sabyiibaa markaysagaa lagu sameeyeyo waa ti markaysagaa iyagana waa la qafaashayoo dee addoommaa laga dhigay raggiina markaysaa waxaan waa tii markaa la laagi raggiina waa tii la laagi marka xadiidkaas waxaa markaa laga fahmayaa uu ku tusinaya inuu waxa weeye qowlka raajixi inay tahay min xaysu daliil inuu markaysagaa ammaankoodu sibyaanta iyo markaysagaa dumarka iyo kuwaasna inuu guray hadduu matbuucu ay raacsanaayeenba guray masaa-isha kale markaysagaa furuucda ee soo gudagelaysa waxaa ka mid a hadduu ruuxii markaysagaa faraska markaa fuushanaa oo bimacnaa waxa weeye faariska ahaa ee dagaalka markaysagaa jihaadka kaga qaybgeli lahaa hadduu isagii markaa faariskii laftiisii uu dhinto yacni faraskiina markaysagaa saamigiisi waa dhacaya yani fariskii baa dhintay oo ruuxii markaysagaa faraska watay markaysa waxaad markaa ku dagaalami lahaa ayaa dhintay saamigii faraskuna isaguna waa dhacayaayoo tabacu waxa u ahaa markaysa waxaad markaa asalka oo fariska ayuu yani tabac u ahaa marka haddii asalkiiba tago faracina waa inuu tagaayo isaguna markaa uu dhaca laakiin hadduu farasku markaa dhinto farisku markaysaga yani yani waa mutaysanayaa saamigiisii sababtuna waxay tahay isagu matbuuc buu ahaayee taabici ma ahay masalada noocaasa sidaasaa ashbaahu markaa u ilaaqay ha yeeshee markaysa waxaan markaa kamsu cuyuuni lbasaa'irka waxa markaa uu ishaarayaa ama ibnu nujaym ama markaa xamawi labada mid ama shaarixa ama markaa maatinka labada mid baa waxay odhanayaan masalada noocaasa ilaaqa markaysaga waxay u eg tahay inuu xamawi ahaa baan filaya asalka intuu sheego mas'alada markaysa waxaan markaa ibnu nujaym markaasaa xamawigu wuxuu odhanayaa markaysagaa daahirkiisu waxa weeye inaanay tafsiir ku sugnayn daarulxarbiga inuu galay markuu dhintay iyo inaanu daarulxarbiba gelin bilaadkii muslimiinta isagoo ku jira weli aanu markaysagaa uu dhintay geeriunbaa u timi markaysaga iyadaan dagaalba weli la gelin marka waxa weeye sababku laakiin waxa weeye iyaguna masalada in la kala tafsiiriyo oo la yidhahdo daarulxarbi hadduu markaysagaa galana saamigiisi waa u sugnaanayaa haddii laakiin daarulxarbi aanu gelina daarulislaamkii markaysagaa u joogo saamigiisi markaa u sugnaan maayo marka qolada xanafiyadu tafriic markaa sida ay ku kala farqinayaan ayaa qaarkood sheegeen shaaficiyada markaysaga waxaa markaa wax kala farqinaya ma arag marka bal in laga daalacdo kutubtooda inay wax tafsiil oo kale sheegaan iyo in kale ayaa habboon oo markaysaga xanafiyada tafsiilka ay ku waafaqayaan iyo in kale adigu baabkaa markaysaga masaa'il fara badan baa ku tacalluqa yacni ruuxii markaysaga waa shay ee waktigii uu waallaa yacni waa marfuucu lqalam waajibaadkii waa ka dhacayaan oo salaadihii waagu waallaa markaysaga hadduu miirsado la odhan maayo qalle bal ka warran markaysagaa sunnayaashii rawaatibta ahaa yacni ma qallayn karaa oo ma odhan karaa markaysagaa muddadaas wixii sunnayaale iga tegee rawaatibaan markaysagaa la imanaya ma odhan kara ta noocaasa culammadu waxay yidhaahdeen yacni sunnayaashu taabic faralka ayay u ahaayeen waxaanay ahaayeen faralka qaar kabayabay ahaayeen oo marka faralku nuqsaamo sunnayaashaa lagu markaa kabi jiray mar haddii waxa weeye markaa faral lagu kabayaaba meesha aanu oolin oo faralkiina uu ka dhacay waa inuu sunnuhuna ka dhacayo kii lagu kabayey maadaama uu meesha ka baxay kan kabayaana waa inuu meesha ka baxa waxaa la mida qofkii dumara ee caadada qabtay yacni wakhtigii markaysa waxaan caadada ay qabtay hadhow inay markaysa waxaan salaadihii markaa faralka ahaa ee dhaafay inay qallaysaa mashruuc ma aha axaadiistuna waa tii ku soo aroortay haddaba markaa sunnayaashii waagaas markaysagaa caadada ay qabtay ma qallaynaysaa mise qallayn mayso ta noocaasa markaysagaa culamada qaarkood baa yidhi waa qallaynaysaa laakiin raajixu waxa weeye waa inaanay qallaynaynin in markaa sunna la qallaynaya hadduu jiro yacni nebiga sala allahu alayh wasalam waa caddayn lahaa saxaabadana markaysa waxaan markaa waxa weeye waa loo sheegi lahaa caaishana waa tilmaami lahayd oo way odhan lahayd masaladaas saasaa ku fadli badan yacni marka waxa weeye tuu dadka ugu jeclaa nebigu sala allahu alayh wasalam oo caaisha ah ayuu u sheegi lahaa haddii markaa sunnaha in la qalleeyaa mashruuc ay u tahay oo markaysagaa mid markaa mashruuca ay markaa u tahay sidaas aawadeed inayna mashruuc u ahayn ayaa laga qaadanay culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen inay sunnayaashaa qallaysaa markaysagaa qofka dumar ee caadada qabtaa markay hadhow caadada ka daahir noqoto inay sunnayaashii ka tegey wakhtigii markaa caadada ay qabtay qallaysaa waaba xaaraan bay culammada qaarkood soo naqliyeen sida markaysagaa faadaaniguba uu ka soo rarayo yacni markaysagaa baydaawiya inay yidhahdeen markaysagaa xaaraan weeye qaar kalena waxay yidhaahdeen karaahiya weeye yacni waxa markaa sheikha khatiib la yidhaha waa shirbiiniye isaguna waxa uu yihi qowlka wajihnimada badane markaysagaa yani bimacnaa waxa weeye fiicnaanshaha badani waa inaana sunnahaasi u quntamaynin waayo waxa weeye asal waxa u ah salaada inay markaa haddaynay matluubo ahayn oo bimacnaa aan lagu amrin inaynay guntamayn oo ay bidco noqonayso sidaas iyadaabaa marka asal ku yahay qaacidaduna waxay markaa tidhaahdaa qaacidadii buu ku ishaaraya culammadu ay sheegi jireen alasu fi lcibaadaati alxadru asal waxa u ah cibaadaadka inay maxduuro tahay inay bannaanayn oo daliil waxaan ahayn laguma bannaysanayo shay kastoo cibaadaha waa in amar loo hayaa amra iijaabin aw amra istixbaab ama ha ahaado amar markaa lagu waajibinayo ama ha ahaado amar lagu sunnaynayo kuwa doonaba ha noqdee waa in amar loo hayaa haddaan amar loo haynin cibaado layskalama iman karo haddii kale waxay noqonaysaa bidca ayay markaa noqonaysa bidco ayay haddii kale yacni markaa noqonaysa baabkaa haddaba masaa'il baa marka isagaa laga reebay masaa-isha laga reebay waxaa ka mid a masalada markaa taxjiilka oo bimacnaa qoobab markaa caddaanta yacni markaa faman istataaca an yutiila qurratahu falyafcal waataa xadiiskii ku soo aroortay inkastoo ziyaadada culammada qaarkood oo muxadisiinta ka midi marka isagaa ay aada u bushiyeen oo ay yidhahdeen ziyaadadaasi waa mudrajo xadiiskuna wuxuu ku sugan yahay iyadoo uu qadarkaas ka maran yahay buu markaa ku sugan yahay ruwaad fara badan baana soo werisay ruwaaddaas markaysagaa yacni axad yacni markaa ku yidhi hal nin mooyaane oo marna markaysagaa yacni ka reebay intan marna ku daray mooyaane inta kale oo dhan waxay u soo wariyeen iyadoo uu ka maran tahay faman istataaca an yutiila qurratahu falyafcal sidaas aawadeed ziyaadada xadiidka muslim yani ku sugan oo ah faman istataaca waa mudraj waana qowlkii abi hurayra weeyaan bay markaysagaa yidhaahdeen culamada muxadisiinta qaarkood baa sidaas marka arjaxay waxaan filayaa xaafid ibnu xajar iyo iyo ibnu taymiya ayaa ka mid ahaa culammada saas ibnu taymiya waa huba xaafid ibnu xajarna waanu filaya marka waxa weeye calaa kulli xaal haddii la yidhaahdo axaadiista waxaa kusoo aroortay ishrac baa kusoo aroortay oo ashraca fi lcaduudi baa kusoo aroortay marka waxa weeye in cuduudda la yaro geliyo laakiin in markaysagaa la sii wado oo markaysagaa kilkilada markaa ama lagu dhoweeyo iyo wax lamida oo cuduudoo dhan la wada maydho ta noocaasi markaysaga markaa waa taasi culammadu isku khilaafsan yihiin raajixuna waxay tahay in qadar yar in la geliyo markaysagaa maydhitaankii lagu sii markaa yani wafaynayo mooyaane wax intaa ka badan oo markaysagaa nimbo intuu doono iska gaadhsiin karo yacni oo ilaa kilkilada la iska wadi karo oo addimada ilaa ruugaga la iska soo wadi karo inaynay caynkaas iyadaa markaysagaa aynay ahay marka la tilmaamayo laleeyahay markaysaa waxaan markaa qofka muuminkaa yacni quruxdu waxay ka gaadhaa aakhiro oo loo gaadhsiiyaa halkay weysadu gaadho xadiidkaa laftiisa wax daliila kuma sugna oo halkay weysadu gaadhaa la yidhi oo sharcan halkay u gaadhaa laga tilmaamayaaye halkuu qofku isagu iska gaadhsiiye ma aha oo hadduu yidhahdo markaysagaa ilaa bawdadaan wadaya dee in markaysagaa yani waxa weye caddaantii ay u sugnaanayso markaysaga oo la odhanayo ilaa halkaasaa caddaanaysa yacni sidaas yadaa ma aha arrinka marka waxa weeye ku saabsan markaa qurada in la iska dheereeyo ilaa kilkiladiiyo lagu dhoweeyo xagga addimadana ilaa ruugaga lasoo gaadhsiiyo ama lagu dhoweeyo waxa weeye ijtihaad marka abu hurayra uu ku dhacay yacni weeyaan caamadii saxaabada ama qaalibkii saxaabadana lagama soo naqlin erayga caamana marka muraadka looga jeedaa waxa weeye waa badanka ama kulliga macnahaasaa loo isticmaalaa ee caamo macnaha looga jeedaa indhala-aan ma aha yacni indhala-aan oo marka leeyahay waa caamo macnaha looga jeedaa markaysaga min alcumuum baa laga keenay min alcamaa lagama keenin indhala-aan lagama keenin min alcumuum oo badnaanshihii ah ayaa laga keenay marka waxa weye arrinkaasaa laga soo qaatay yacni culammadu siday u sheegaan sidaas yadaa weeyi yacni markaa sheekha culamada mucaasiriinta ka mid a ayaa risaale uu qoray isagu waxa uu ku yidhi alcaamatu markuu sheegayey min alcamaa baa laga soo qaatay warka uu sheekhaasi sheegay yacni markaysagaa culammadu markaysagaa may tilmaamin ee khilaafkiisay sheegeen oo khaasa iyo caamaa mutaqaabilaan ah baa la yidhi khaasaduna waa cidda gaarka ah marka cidda gaarka ee khaaska ahi culammadiiyo baa looga jeedaa yacni alcaamatuna waxaa laga tilmaamaya waa dadka badankooda oo dadka badankooda iyo jahli xaggee isaga markaa maxaa isaga dana waxa isaga dana waxa weeye dee dadka badankoodu had iyo jeer jahalay isaga badan yihiin oo qaaraan cilmi lahayn bay u badan yihiin maadaama caynkaas yadaa tahay baa caamo loogu itlaaqay marka caamada saxaabada hadda waxaynu uga jeednaa guud ahaantii hadda jahli iyo wax kale toonna ugama jeedno indhala-aanna ka tilmaami mayno caamada saxaabada bimacnaa haalibka saxaabada waa arrinkaa lagama soo naqlinin inay iska dheerayn jireen qurada in la dheereeyana maba suuragalo xadiiskuna markaysa waxaan markaa waxa weeye ma odhanin haddiiba sidiisa lagu socdo yacni faman istataaca an yutiila quratahu wa taxjiilahu taxjiilkii laguma darinoo quratahu baa leyii quradana markaysaa xoob madaxii inuu maydho mooyaane dee intii weji la odhan jiray waa maydha intii weji la odhan jiray waa maydhay dee in la yidhahdo madaxaan iskaga darayaa kurkaba waa iska maydhayaana dee waxa weeye ma noqonayso quraa la dheereeyey markaysagaa noqon mayso a hadday sidaas noqonayso waxay noqonaysaa ninka kurkaba wada maydhay ilaa qadaadka dee inuu uga xaqnimo badan yahay markaysagaa xagga markaa kamaalka iyo markaysagaa fadliga yani warka noocaasina markaysagaa saxiix maa marka sidaa raajixa calaa kulli xaal inaan taxjiilka iyo qurada markaysaga in yar oo markaysaga lasoo geliyo yani markaa saaqa lasoo geliyo ama markaysaga gacanta yani lasoo geliyo mooyaane oo bimacududda lasoo geliyo mooyaane inaan markaysaga ka badan la samaynaynin ayaa markaysaga waxaa raajixa wallahu aclam marka masalada hadda uu leeyahy waa laga istisnoodee waa maxay nin baa gacantii la gooyey oo mirfaqaa laga gooyey mirfaqa ayaa laga gooyey halkaa suxulkaa laga jaray mifsalkii waxba kama hadhin intii maydhisteedii marka ay waajibka ahaydba waa la jaray waa maqada hadda taxjiilkii intii la dheeran lahayd ee sunnaha ahayd hadday mar intaasi go'an tahay ma iska maydhayaayoo hadda markaysagaa si taxjiilku ugu sugnaado intaasi ahay hadhow u nuurto ma u samaynaya mise u samayn maayo masalada noocaasa waa laga istisnooday culammada qaarkood yidhaahdeenoo iyagoo uu asalkii dhacay ayaa faracu sugnaanaya oo uu cududii markaysagaa uu iska maydhayaa bay yidhaahdeen markaa khilaaf baa ku sugan laakiin taana culamada qaarkood waxay arjaxaan yani inaan markaysa waxaan markaa la maydhaynin mar hadduu asalkii dhacay idaa saqada alaslu saqada alfarcu hadduu asalku dhaco faracuna markaysagaa waa dhacaya masaa-isha kale laga istisnooday waxaa ka mid a waa qurada oo ruux baa waxaa tacadurtay wejigii inuu maydho bimacnaa waxa weeye wax adag bay noqotay oo bimacnaa nabar weyn baaba kaga sugan oo nabarkaas waxa weeye biyaha u daran dhakhaatiirtii waxay yidhahdeen biyaha ka ilaali wax biyoo taabsiisaa yaanu markaysagaa jirin ayaad markaysaa waxaad markaa la yidhi wejigoo dhanba markaysagaa waxaas waa ku dhayi waxbaba kama hadhsanaa meel nabarradaasi markaysaa waxaad markaa aynay ku oolini ma jiraan biyo wax la yidhahdana ha u dhoweyn baa lagu yidhi wejigii hadda mawdic hadhsan oo la yidhaahdo mawdica hadda hadhsan markaysaa waxaan ha maydho ma jirtaba quradii markaa intii siyaadada ahayd ee markaysagaa wejiga ka baxsanayd ee uu iska sii raacin lahaa ee sunnada ahayd marka waxa weeye ma iska mayrmaydhaya quradii ma samaynaya mise samayn maayo baxdu culammada ka mida yidhi wejigii hadduu tacaduray quradii waa iska samaynayaayoo markaysagaa inta kale wejiga aan ahayne dheeraadka ka ah waa iska maydhmaydhayaa si markaa fadiiladaasi ugu sugnaato taana laakiin culammada khilaaf baa ku sugane waxay markaa culammada qaarkood arjixeen in waxa weeye haddii asalkii u dhaco faracuna inuu la dhacayo oo masaladaasina waxba mustasnan aynay ahayn marka idaa saqada almatbuucu saqada taabicu ama ataabicu yasqudu lisuquudi matbuucihi waxaa la mida in la yidhaahdo markaysa waxaad markaa alfarcu yasqudu idaa saqada alaslu yacni faracuna waa dhacaya hadduu asalku dhaco iyaduna markaysaga waa la micno tusaalihiisuna waxay ahaatay markaysagaa ruux baa markaysagaa ruux buu kafaalo qaatay oo waxa uu yidhi daynka markaa aad ku leedahay anaa damiinu musallimka ah buu yidhi ruuxii baa markaysagaa ruuxii asalka ahaa ee daynka markii horeba ku lahaa buu yidhi daynkii markaa laguma raaco oo waan kaa saamaxay buuhi kan kale ee damaano qaadayna isagana waa ka dhacaya oo markii horeba faracnimay ugu timi mar hadduu asalkiiba daynku ka dhacay faracana waa ka dhacay ama markaa asalkiibaaba daynkii bixiyey waabuu damaano qaaday ninkii asalka ee daynka lagu lahaa ayaa markaysagaa yidhi war waxaad igu lahayd soo waxaa maaha qaado kii markaysaga haddaba farac ahaa ee ballan qaaday isagana waa ka dhacay raabicuhaa qawaaciddateeda afraysaa taabicu taabicu yacni shayka wujuudka iyo xagga markaysaga curfiga ka raaca taabicun mid raacay weeye xagga curfigu xagga xukumku ka raacaya wa fii madmuunihaa gudaheeday ahaatay qawaacidun qaacidooyin oo laa takhtafi aan qarsoomin awaluhaa qawaaciddaa waxaa ugu horraysa qowluhum hadalkooda ay yidhahdaan attaabicu markaysagaa taabicu laa yufradu laguma gaar yeelo bilxukmi xukum laguma ifraadiyo looma keliyeeyo kamaa ta'asala markaysagaa sidii waxa weeye asal iyo qaacida noqotay wadalika kamaa ta'asala ama xaalu markaysagaa uu yahay kamaa ta'asala sidii asal iyo qaacida noqotay kadalika almatbuuc almatbuucu ka la raacayaa in yasqud hadduu dhaco saqada waa dhacayaa taabicuhu ka raacayaana kadalika madkuurka la soo sheegay xaaluu la mid yahay oo masalada horuu la mid yahay kamaa ladayhi mundabad wadalika kaasi markaysaga waxaan markaa yani markaa indabada waa xadaysmay kamaa ladayhim ama markaysa waxaan markaa kaa'inun kamaa ladayhim sida markaysaga agtooda ah ayuu markaa ku sugnaaday bimacnaa culammada markaysaga agtooda markaa sida ah buu markaysagaa ku sugnaaday indabada waa xadaysmay wastusniya waa la istisnoodo waa laga reebay atacjiilu yani markaa qoobab caddayntii baa laga reebay yani qoobabka la caddaynayo adimada iyo gacmaha fii naxwilyadi gacan oo kale oo haddii markaysaga waxaa adinkuna waa la mid oo adinkana haddii canqawyada laga jaro isaguna waa saasi leeg kadalika alquratu yani saasoo kaley ahaatay alguratu markaysaga yani weji dharaanta yani fi lmuctamadi qowlka markaysagaa la cuskanayo marka lagu socdo walfarcu markaa faracu fiimaa qacaduuhu markaysaa waxaa markaa sida ay qaacideeyeen ee qaacido ka dhigeen marka lagu socdo yasqudu waa dhacaya in yasqud ilaslu hadduu asalku dhaco kamaa qad dabaduu siday u xadeeye waynu sheegnay yani markaa misaalkana markaysaga waxbaynu ka tilmaano walfarcu faracu fiimaa qacaduuhu yasqudu waa dhacayaa fiimaa qacaduuhu siday qaacideeyeen marka lagu socdo in yasqud ilaslu asalku hadduu dhaco markaysagaa waa dhacaya markaysagaa faracuna kamaa qad dabaduu siday xadeeyeen xaalay markaysagaa la mid tahay wa rubamaa yasbutu inuu sugnaado ayaa laga yaabaa xukmulfarci xukumka faracu yacni rubada hadda taqliil baa looga jeeda walaslu asalkuna hayru haabitin walxaal alaslu asalku hayru haabitin mid sugan aanu ahayn fii sharci sharciga ku sugan aanu ahayn bimacnaa waxaa suurowda buu ku leeyahay wakhtiyada qaarkood faracu inuu sugnaado iyadoo asalku aanu sugnayn asalku u dhacay marka waxay ka dhigan tahay qaacidadan hore markaysaga ayay bimasaabati listinaa uga dhigan tahay oo markii hore waxaa lagu yidhi yacni hadduu asalku dhaco faracuna waa dhacaya haddana wuxuu inoo tilmaamayaa masaa'il baa jiri kara yacni iyadoo asalkii dhacay haddana faracu markaysagaa uu sugnaanayo haddana faracu uu sugnaanayo masaa'il caynkaasaa markaysaga xoojira buu inoo tilmaamaya marka waxa weeya waa bimasaabati listinaa ayay markaa ka dhigan tahay mas'aladan oo kale furuucda markaysagaa mas'alada yacni furuucda markaysagaa gudagelaysa waxaa ka mida ay misaaliyeen yacni markaa nin markaa qof dumara qabay ayaa waxa uu sheegtay qofkan dumar ah inay khulci wax la yidhaahdo markaysa waxa markaa ay samayso ikhtilaac inay samaysay dalqadeedii ninka ay kaga iibsatay xoolo xoolihiina uu ku leeyahay xoolo ay kaga iibsatayna uu ku leeyahay gabadhana markaa uu furay oo caqdigaa khulcigii inuu jiray marka waxa weeye in yacni furitaankii oo farac ah oo khulucnimo markaysagaa farac u ahayd maa lagu bedelanayo farac u ahayd waa sugnaanayaaoo iqraarka uu isagu qirtay ayuu ku sugnaanayaa baynuunadii waa sugnaanaysaa markaysagaa qofka dumar inay ka furan tahay maalka uu sheegtay idicooday oo ah markaysagaa maalkii markaa khulciga ahaa ee bimacnaa ay dalqadda igaga iibsatay waa ku leeyahay yacni kaasina u sugnaan maaye bayinuu uga baahan yahay ee miduu u sugnaanayo ma aha marka asalkii oo sugnaan waayey ayuu markaysaga waxa faraci markaysaga waxa markaa u sugnaaday marka waxay ka dhigan tahay mas'aladani markaysagaa bimasaabati listinaa ayay markaa ka dhigan tahay yacni istisna oo kale ayay mas'aladani markaysaga waxa markaa ka dhigan tahay markuu ku yidhi baynuunadu waa u sugnaanaysaa yacni waxa weeye otalow markaysagaa nafaqa iyo wax la mida markaysagaa ma yeelanaysa miya waxa uu yidhi wadaahiru hubuuti albaynuunati an yufaadaani buu yidhi annahu laa nafaqata walaa kuswata laha fi lciddati kiswa iyo kuswa labadaba waa la yidhahdaa walaysa muraadan bal calayhi dalika ila inqidaa'i lciddati walaa yarisuha walow maata huwa fii ciddatiha warisat hiya minhu kama qaala aladraci yacni adraci markaysagaa culamada shaaficiye markaysaa ayuu ka mid ahaa waxaanu marka ahaa culammadii qarnigii sideedaad buu ahaa kutub badan oo fiqiya baanu leeyahay faqiih markaysaga waxaan aad iyo aad markaysa waxaan markaa yacni cajiiba buu markaysagaa u ahaa waxaanu markaysagaa minhaajka laba sharax buu ku leeyahay oo gunyatulmuxtaaj iyo quutulmuxtaaj la kala yidhaahdo labada sharax markaysaga waxaan markaa waa laba sharaxoo waaweyn oo marka waxa weeye midkood sideed mujallad yahay midkoodna ka badan yahay mid walbana waxaa ku sugan markaysagaa masaa'il iyo fawaa'id aanka kale ku sugnayn waxyaalaha qubuuriyada iyo markaysagaa khuraafiyiintu ay isticmaalaanna si fara badan ayuu adraci markaysagaa u radiyaa oo looga soo naqliya marka waxa weeye sida adraci markaa uu tilmaamay yacni waa u sugnaanaysaa xuquuqda iyadu leedahay oo dhan waa u sugnaanaya laakiin isagu wuxuu xaq leeyahay uma sugnaanayso maalkaa uu sheegtay isagu muduci buu ku yahay muducigaas yacni markhaati waa inuu u keensadaa iyo bayino haddii kale waxa weeye iyada waa in dhaar laga weydiiya in wax khulciya markaysaga aanu jirin laakiin tan kale yani m waa isaga ciddii loo sheegan lahaa isagiina waa qirtay oo waxa uu yidhi markaysaa iqraar buu ku sugnaaday iqraarkuna waa xuja qaasira weeye xujo mutacadiye ama aha aliqraaru xujatun qaasira yani markaa waa xujo qaasira oo bimacnaa ruuxay ku koobantahy oo hadduu qofku yidhahdo anigi iyo hebel baa waxaa wada samaynoo dembigaa leh isagu isagaa qirtay oo waa ku sugnaatay laakiin hebelka kale markaysagaa muduci buu ku yahayoo hadalkiisa ku sugnaan maayo oo qirasho markaysaga ma hebel waxba ma qiran marka waxa weye xujo mutacadiya maaha qofkaa kale u gudbi mayso laakiin isagu wuxuu qirto waa ku sugnaanaysa marka maadaama caynkaa tahay iqraarkuna xujo qaasira ay yahay gabadhan inuu furo baynuuna xasishayna u qirtay isagu waxa weeye markaysaga yani waxa weye warkaa uu qirtay waa sugnaanayaa oo wuxuu noqonayaa markaysaga xukum sharciya mid lagu dhisi karo laakiin arrinka kale markaysaga uu leeyahay iyaduna waxaasay markaysaa markaa yani ii yeeshayo xoolay markaysaa markaa yani aanu ku heshinay inay siiso oo caqdigu caynkaas u ahaa oo khulci buu ahaa muduci buu ku yahay yani qofkii loo sheeganayena ma qiran sidaas aawadeed wax markaysaa waxaan qofkaa ugu sugnaanayaa ma jiro haddii haddaba ay dhintaan nisbadiisa baynuunadu waa u sugantahay laakiin nisbadeeda baynuunadu ma sugna a nisbadeeda baynuunadu ma sugna allahuma ilaa inay tidhahdo mooyaane inuu ifuray waa jirtaa laakiin khulciguu sheegayaa ma jiro haddii markaysaga taas ay markaa yani tidhaahdo baynuunada iyadana waa u sugnaanaysaayo haddii ciddada gudaheeda uu dhinto yani markaysagaa ma dhaxlayso laakiin haddayna odhan markaysaga anigu meelu igu furayna ma ogeyn yani waxa weeye markaysaga khulci wax la yidhahdaana ma jiro wax alla wixii markaysaa markaa waxa weye intay ciddada ku sugan tahay waa u sugnaanayaa haddii markaysaa markaa nafqa iyo kusuo iyo markaysaa markaa waa ku leedahay marin iyo masruufba intaa ay ciddada ku sugan tahay hadduu dhintana waa dhaxlays laakiin yadu hadday dhimato isagu dhaxli maayo wa rubamaa yahbutu waxaa laga yaabaa markaysagaa inuu sugnaado xukmulfarci faraca xukumkiisu inuu sugnaado ayaa laga yaabaa walaslu walxaal alaslu asalku hayru haabitin midaan sugnayn uu yahay fi sharci sharciga gudihiisa yani ayuu ku sugnaanaya xukumka faracu ayuu ku sugnaanaya yahbutuday ku tacaluqaysaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub